bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda raadiyaha galgaduud idiin soo gaarayso dhammaantiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan ku soo dhowaada warka fiidnimo qodobada fiidnimadan maqli doontaana kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya oo shir uga qaybgelaya magaalada baraasalis ee dalka beljimka faahfaahiino la xiriira qaraxyo iyo weeraro ka dhacay maanta agagaarka madaxtooyada soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sido oo soo gabagabaysay dhegeysiga dacwad loo haysto xubno ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay guddoomiyaasha maxkamadda gobolka banaadir iyo tan raacfahanka heer gobol madaxweynaha maamulka puntland oo maanta ka ambabaxay magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland shir looga hadlayo wada shaqaynta wasaaradda beeraha dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho gaadiid badan oo ku xayiran degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona maanta degmadaasi uu ka dhacay bannaanbax iyo safaaradda soomaaliya ee sacuudiga oo joojisay bixinta baasaboorka iyo walaac laga muujiyay arrintaasi waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waa habeen sabti ah ee hadna soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sannada laba kun sideed iyo tobanka waxaad dhegaysateen qodobada warka fiidnimo kuwooda ugu waaweynaa haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan oo idiin amba qaado anigoo xasan cismaan cabdullah warka fiidnimo intuu ku jiro hawada waxaa ii farsamayn doona cumar libaan isxaaq cumar yare dhegaystayaashu waxay nagala socdaan mujada f m magaalooyinka dhusmareeb guruceel iyo matabaan dhegaystayaasha kale ee adduunka ku sugan waxay si toosaha noogala socdaan beejka internetka ku leenahay ee raadiyaha galguduud com gaar ahaan leef streamka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir uga qaybgelaya magaalada baraasalis ee dalka beljimka madaxweyne farmaajo iyo wafdu hogaaminayo oo u ambabaxay magaalada baraasalis ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa uu isaga waftigiisa ay gaareen magaalada baraasalis ee dalka beljimka madaxweynaha ayaa ka qayb qaadan doona gudoominta shirka horumarinta soomaaliya oo ka dhici doona magaalada baraasalis lix iyo tobanka ilaa toddobiyo tobanka bishan luuliyo shirkan ayaa daba socda shirkii horay uga dhacay london iyo muqdisho oo lagu falanqeeyey amniga siyaasadda doorashooyinka dhaqaalaha arrimaha gargaarka iyo horumarinta guud ee dalka soomaaliya iyadoona dowladda federaalk ee soomaaliya ay kusoo bandhigi doonto arrimihii ka qabsoomay shaqooyinkii horey loo qorsheeyey iyo dejinta qorshaha mustaqbalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ugu aaday magaalada baraasalis ee dalka beljimka xilligii maanta uu ka ambabaxayay garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho
wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qaybgeli doona hogaaminna doona shirweynaha soomaaliya arrimaha soomaaliya lagaga hadlayo horumarinta iyo dibudhiska iyo horukaca soomaaliya lagaga hadlayo oo ka dhici doona bruselis dalka belgium shirkaasi waxa uu daba socdaa shirarkii december aynu ku qabanay muqdisho iyo may oo aynu london ku qabanay lagaga hadlay qorshaha qaran ee ballaaran ee dhinacyada badan taabanaya waxaynu wada ogsoonnahay ummadda soomaaliyeedna markhaati ka tahay tan iyo sideedii febraayo markii madaxweynaheena la doortay in guulo fara badan aynu ka gaadhnay dhinacyo fara dhinacyo dhowr ah oo dibudhiska dalka ah oo ugu horreyso dhinaca amniga qaranka aynu sida qaadanay xaqiijinayna qorshaha amniga qaranka oo ilaa maanta muddo afar iyo toban bilood ah aynu ku soconnay horumar badhaalin laga gaaray
inta uu socdo shirkan baraasalis waxaa sidoo kale jiri doonta saddex shir doceed oo laga hadli doono maalgashiga barakacayaasha iyo kaalinta haweenku ay ku leeyihiin dabowdhiska dalka soomaaliya iyadoona ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan dhinacyada ka shaqeeya howlahan sida ganacsatada soomaaliyeed maalgashato caalami ah hay-ado iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka warar dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan laba qarax iyo weerar toos ah oo maanta lagu qaaday control oo ay ku sugnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya oo ku taala wadada gasha madaxtooyada ee ka timaada isgoyska ceelgaabta weerarka ayaa ku bilowday rasaas ragga hubaysan ay ku fureen ciidanka iyaga oo dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya waxaana xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidanka militariga iyo xogaga hubaysan kadib markii dagaal culus socday muddo dhowr daqiiqo ah waxaa qarxay gaari ay ka soo degeen ragga hubaysan kaasi oo ku qarxay meel ku dhow m c h ka ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn isgoyska umbulatoriyada dablayda hubaysan ayaa ku cararay jidka u dhexeeya m c h ka umbulatoriyada iyo beerta nabadda halkaasi oo ciidanka si adag ay ugula dagaalameen xilli uu socday dagaal culus ayaa sidoo kale mar kale qarax labaad waxa uu ka dhacay control ku yaala dhabarka dambe ee hotelka s y l waxaana loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa toogtay raggii weerarka soo qaaday ee galay luuqa u dhexeeya hamsi ejka umbulatoriyada iyo beerta nabadda ragga ay toogteen ciidamada ammaanka ayaa ahaa saddex nin oo dhallinyaro ah kuwaasi oo xirnaa dharka ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee ka howlgala magaalada muqdisho kooxda weerarka soo qaaday ee sawiradooda warbaahinta loo soo bandhigay ayaa ah saddex ruux weerarka soo qaaday iyo ruuxii isqarxiyey waxaa sidoo kale jirin jira aaniraadee dhaawacyo soo gaaray dadka shacabka ah kuwaasi oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay xarakada shabaab ee soomaaliya ka dagaalanta ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaana ay sheegeen in ay howlgallo ka wadaan hareeraha madaxtooyada soomaaliya xilliyada ay howlgalladan fulinayaan weli kama hadlin hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdu ay sheegeen in ay wadaan baaritaano la xiriira dhacdadii maanta ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona qarxyadaasi ay kusoo beegmayaan xilli maanta inta badan wadooyinka magaalada muqdisho ay xirnaayeen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwad loo haysto xubno ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed axmed cabdi cali oo muqdisho ku sugan ayaa sii dhammaystiraya warbixintan
xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda darajada koowaad horkeena cadeymaha dembiye loo heesa siddeed iyo toban xubnood oo ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xooga dalka soomaaliya eedeemaha ay xeer ilaalinta keentay ayaa waxaa ka mid ahaa inay ku kaceen falal ka hor imaanaya shuruucda ciidamada sidoo kale xubnahan ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen balwad sidoo kalena aysan si saxa u gudan shaqadooda xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda darajada koowaad ka codsaday iyadoo la ilaalinayo midnimada ciidamada inay qaab adag la marsiiyo raggan kuwo badan oo shayaadiinaha kusoo dhex dhuuntay oo ay ka mid yihiin siddeed iyo tobanka hadda foodada sameeyey ciidanka hortiisa shoobaraha ku sameeyey sidaa darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in dhammaantood lagu xukumo ciqaabaadka ay qorayaan qodobada aan kusoo eedaynay si ciidanka kale ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ay ka dhaxli karaan falalka noocaana ninka ciidanka dhiciisa kaga dhex kaca gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo fadhiga maxkamadda soo xiray ayaa waxa uu sheegay in go-aanka maxkamadda dib ay kasoo sheegayaan guutada afar iyo tobanka oktoobar ayaa la asaasay kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay isgooska soobe ee magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar sanadkii tagay
mahadsanid axmed cabdi cali dhegeystayaal safaaradda soomaaliya ee sacuudiga ayaa joojisay bixinta baasaboorka ee soomaaliga iyadoona walaaca arrintaasi laga muujiyey waxaa soo koobaya cabdikaafi xasan axmed
soomaalida ku nool dalka sacuudi carabiya ayaa waxa ay xilligan walaaca ka muujinayaan safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi sacuudiga oo joojisay bixitaanka baasaboorka soomaaliga ah aqoon-yahan doctor xasan xayle oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi sacuudiga ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in sacuudiga ay ka waayeen baasaboor soomaali ah islamarkaana taasi ay saameyn ku yeelatay soomaalida sharciga leh ee ku nool dalkaasi sacuudiga waxa uu sheegay in qof walba ee soomaali ah ee doonaya inuu sharciga cusboonaysiisto inuu dhibaato u marayo halista baasaboorka islamarkaana ay jiraan dadka qaarkood oo muddo shan bilood ah ka hor dalbaday welina aysan helin baasaboorkii baasabooro dadka soomaalida meesha muqiimiinta ku nool qaar sharciyada iska dhacayaan qaar mataqaanaa ay rabeen inay soo dhoofaan caruurahooda soo dhoofiyaan ayaa baasaboorada la laayahay markaan maalindoo taga weydiin waxaa leeyahay diyaarad baa la laayahay baasaboorada wuxuu ku xayiriin muqdisho ayuu ku xayiriin qaarna marka mataqaanaa inta ayaa weli lagu hayaa lama diri karo dib wuxuu ka tahay diyaaradaaba la heynba oo mataqaanaa oo ta- ka howlgasho dhinaca diyaarada ay dhib ka taageen sidaan maandhowda markaan qusirista soo gaaday waxay u yidhahdeen dhinaca diyaarada dhib ka taagay waaden baasaboorkiiyaba ayayna heynba oo ay waagi hore baasabooradu waxay maqnaa jireen shan iyo toban cisho ilaa labaatan cisho ilaa bil maalin nin aan soomaali aan sheekeysanayn wuxuu dhahay bishii af- afar af- shanaad ayaa mataqaanaa baasaboorka ilmahayga mataqaanaa ayaan dalbaday qaamadan waa iga dhacday buu yidhi ilaa haddan wax leeyahay maaha baasaboorkaada wuxuu ku xeyraya muqdisho diyaarad la-aan been wax xeyraya lagu yidhi marka ma naqaan arrimaha sida ay u jiraan laakiin waxaan kuu sheegaya in dhibaatooyin badan dhinaca baasaboorka taageen oo dadku mataqaanaa aad iyo aad mataqaanaa aan dhibaatooyin u haysta dhinaca baasaboorada arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmahan uu jiro khilaaf ku soo aaday arrimaha xajka kaasi oo uu xilkiisa ku waayay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya mahadsanid mar kale cabdikaafi xasan axmed guud ahaana dhegaystayaal intaasi waxaan kusoo afmeerayaa warkii fidinimo oo caawa halkan aan kaga soo saaray in la socodsiinaya anigoo xasan cismaan cabdulla xasan fantastic waxaana ii farsameynaya warka fidinimo cumar libaan isxaaq cumariire dhegaystayaal waxaad nagala socoteen muujada fn sideed sideed ribic shan magaalooyinka dhusmare guriceel iyo matban dhegaystayaasha kale ee adduunka ku suganna waxay si toos ah nogala socdeen bejka internetka ku leenahay radio agalgudu com sidaas iyo nabadgelyo